wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed oo toddobaadkan wedi oo laa horumariyo kuwalbarashada gabdhooyan ha ka gabagabeeytay degmada afguya ee gobolka shabeellaha hoose onkureyn waliba ha gabagabowka oo laa horumariyo kuwalbarashada gabdho ku hadlay maamulaha iskuulka dhallinyaastir ee degmada afguuye iyo tukumada waalidiinta degmada waalidiinta afgooye ayaan ka mid ahay waxbarashada markaan maqlay caruurta waxaa la baraa maqlay waan keensaday gabdho iyo wiilalaan keensaday waa lee qoray oo lacag la-aan ah iskuulka alyasir wasaaradda waxbarashada waa u mahad celinaa barnaamijkaasi waa barnaamij bulshada aad ay ugu baahnaayeen maxaa yeelay gabdhaha nisbada waxbarato aad iyo aad ayay u yaraayeen marka mashruucan ololaha waxbarashada gabdhaha marka wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed ee keentay gabdho badan ayaa barnaamijkaas soo ajiibay haddana waxaa idin kala hadlayaa anigoo ah maamulaha iskuulka alyaasir xafiiska arrimaha ardayda iskuulka ay ka socoto diiwaangelinta ardayda cusub saa ujeedaan xafiiska waxaa buux dhaafiyey gabdhihii iyo waalidiintii oo mashruucan markii wasaaradda ku baaqday isla markiiba ka soo jawaabay xafiiska yimid gabdhahoodii la diiwaangelinayo waxaan gacanta ku hayaa foomkii diiwaangelinta ardayda gaar ahaan gabdhaha sidoo kale kormeeryaalka walbarashada gobolka iyo degmada afgooye iyo kuwarbiidiisu dararyo laa horumarinta walbarashada gebdho marka hadduu ilaahay idmo hooshaan horta hol istaagi doonta ma ahaan doonto oo maaragtay horey u socon doontaa waxaan codsanaynaa in la ballaariyo oo la sii wado si maaragtay ardaydaas iyo gabdhaha dhaqanka wuxuu iska ahaa gabdhaha inay guryaha iska joogaan haddii wacyigelintii iyo ay gaartayna gabdhihii guryihii waa laga soo saaray way soo baxeen iskuulladii way joogaan hadduu ilaahay idmana in maaragtay lalawajabaaro oo hore ay u socotaan codsanaynaa insha allah hadduu ilaahay idmo wasaaraddan waan kaga mahad celinaynaa wasaaradda hidaaya iyo tacliinta sare ee koonfur galbeed culayska iyo ahmiyadda iyo muhiimadda ay siinayso in gabdhaha guryaha laga soo saaro iskuullada ay imaadaan sidoo kale waxaa ka faa'iidaystay wacyigelintan dhammaan tuulooyinka iyo deegaanada ku hareeraysan degmada afgooye oo enrolmentii iskuullada babliga ah gaar ahaan ay aad u kordhay annagoo booqannay meelo badan iyo goobo badan sida dugsiyada qur'aanka waxaan sidoo kale u mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed oo hawshaan barnaamijkan ololaha horumarinta qayb weyn libaaxley ka qaadatay annagoo sidoo kale u mahadcelinayna maamulada iskuullada waalidiinta ee communitiga guddoomiyaha walbarashada degmada afgooye iyo guddoomiyaha walbarashada gobolka shabeellaha hoose ustaad cabdiraxmaan cumar sadiiq xidig yaan idinshoo ku hadali waxaa noo soo gebagaboobay wacyigelintii waxbarashada gabdhaha iyo garaadhiskoodii mataqaanaa oo iskuullada lagu keeni lahaa marka si wanaagsan ayuuna noogu dhammaaday alxamdulilah ardaydan tirada badan aa u jeeddaan oo mataqaanaa aan yuniform ka wadan waa ardadii shanta maalmood aan ka shaqaynaynin wacyigelinta soo xaadirtay marka waana ujeeddaan marka maasha allah dadaalkii waa midho dhalay wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed waxay qaadatay marka tallaabo ah kambeyn oo ololaha horumarinta waxbarashada gabdhaha ah ayadoo albaab albaab loo garaacayo xaafadaha ku yaala degmada afgooye waalidiintii ku dhaqneed mataqaanaa degmadii waxaa noo suurto gashay in aan helno maanta tiro badan oo arday ah oo gabdho ah oo waxbarasho diyaar u ah oo maanta ay joogaan iskuulladii mataqaanaa oo ku yaala degmada arrintaas marka waxay keentay in wasaaradda tallaabada ay qaaday ay lagu helo gabdho fara badan oo waxbarasho diyaar u ah in ay waxbartaan annagana ka wasaarad ahaan waxaa waajib naga saaran gabdhahaas waxbarashadoodii inaan xil weyn aan iska saarno waxaan u mahad celinayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed mudane ibraahim aadan cali najax oo qayb weyn ka qaatay ololahan iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud sidoo kale waxaan u mahad celinayaa tiimka iyo howlwadeenada wasaaradda waxbarashada oo jooga degmada afgooye oo igala shaqeeya howshaan inta ay socotay haday guushaas mataqaana ay tahay mid saxanna wasaaradda ayaa iskala guushaasi ololaha horumaryo kuwalbarashada gabdho toddobaadkan bilowshay lekadaha furisidyada gobol ee koonfur galbeed iyo weliba lakufuliya guud ahaan degmooyinka maamulka